warkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ay ku leeyihiin soomaaliya ayaa waxaa mar kale digniin cusub ay ka soo saareen weeraro hor leh oo qorshaysan oo suuragal ay tahay inay beegsadaan xarumaha iyo goobaha muhiimka u ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxa ay tibaaxeen goobaha sida gaarka ah ay suuragal tahay inay beegsadaan weeraradan oo ay ka mid yihiin baraha koontaroolada ee laga ilaaliyo madaxto iyo hoteelada ay ku caweeyaan madaxda dowladda federaalka iyo saraakiisha iyo goobo kale oo muhiim u ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha iyagoona intaasii raaciyey in goobahaas ay xuseen maalmaha soo aadan ay suuragal tahay inay ka dhacaan weeraro qorshaysan oo ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaacan la xidhiira weeraro hor leh oo ka dhaca magaalada caasimadda ah ee muqdisho ee ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee xerada xalane ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan magaalada muqdisho ay ka dhaceen weeraro isugu jiray xookugal iyo nafoornimo oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraradaas oo beegsaday hoteelka b j v u oo hoyi u ahaa madaxda iyo saraakiisha sirdoonka dowladda federaalka